Madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa si rasmi ah xariga uga jaray xarunta hay'adda aqoonsiga iyo diiwaangelinta qaranka NIRA ee magaalada Baydhabo munaasabada daahfurka xarunta hay'adda aqoonsiga iyo diiwaangelinta qaranka ayaa waxaa kasoo qayb galay madaxweynaha Koonfur Galbeed maareeyaha guud ee xafiiska aqoonsiga iyo diiwaangelinta qaranka ururada bulshada rayidka ah iyo marti sharaf kale ugu horeyn maareeyaha guud ee xafiiska aqoonsiga iyo diiwaangelinta qaranka cabdiweli cali cabdulle timacadde ayaa ka hadlay furitaanka xafiiska Baydhabo iyo muhiimada uu bulshada u leeyahay
waxaa kaloo caqabad ah dadkeenu isuma socon karaan waxaa ka warqabtaa dadkeenu haddeer waa safraan dukumentiya la-aan ayay gudaha ku safraan marka qofku markuu intuu baydhabo ka tago wuxuu tegayaa muqdisho isaga oo laba identity kala leh baydhabona magac buu ku joogaa xamarna magac kale ku joogi karaa ama jowhar buu magac kale ku tegi karaa waana caqabad guud oo amnigeenna iyo isu socodkeennaba caqabad ku ah waxaa keenayay inaynan lahayn aqoonsi midaysan oo waddanka aysan ka jirin waxaan rajaynaynaa insha allah haddii lahayd caqabadaha iyo caqabado fara badan oo ka mid ah oo ay ka mid tahay helitaanka adeega adeegyada asaasiga waxbarashada iyo caafimaadka oo aan xog saxa laga hayn waddankeena waxaa lagu xisaabiyaa waddamada xogta ugu yar laga hayo soomaaliya waxaana keenaya base ama foundation ma jiro mudane madaxweyne sidaad ka warqabtid waxaanu ku biirnay east africa community waxaana east africa community-gu ay iskugu socdaan gudahooda aqoonsiyadooda waxaan rabnaa haddii aqoonsigan inoo hirgalo in dadkeenu si xora ay uga uga gudbi karaan xuduudaha iyagoo isticmaalaya aqoonsigooda haddii ilaahay idmo taasina waxay noo noqon doontaa fursad ay dadkeenu aysan caqabad kala kulmin xuduudaha oo haddar caqabad weyn ay kala kulmaan dadkooduna inoo soo gudbi karaan oo aynu kala ganacsan karno aynu wada macaamili karno mudane madaxweyne waxaan mar labaad iyo mar saddexaad kaaga mahad celinaa wada shaqaynta waxaan diyaar u nahay in xaruntaani ay u noqoto koonfur galbeed oo dhan la baahiyo adeegan la gaarsiiyo meel kasta oo qof joogo dhanka kale madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed laftakareen oo si rasmi ah u daafuray xafiiska ayaa bulshada reer koonfur galbeed ugu baaqay inay qaataan kaarka aqoonsiga qaranka marka runtii waxay kaloo muhiim u tahay oo dadka soomaaliyeedna ay muhiim ugu tahay diiwaangelinta dadka soomaaliyeed si loo ogaado tirada guud iyo tirakoobka dadka soomaaliyeed si loo ogaado tirada iyo tirakoobka isteedyada iyo degmooyinka ayadana muhiimay u tahay in la qaato kaarka aqoonsiga marka wax walbo oo nolosha bini aadanka ku xidhan ama dhaqdhaqaaq ha noqoto ama shaqo ha noqoto ama shahaado ha noqoto ama aqoonsigan digitalka ah ha noqdo ama nooc kastaba waxay u baahan tahay kaarkan aqoonsiga marka aaday muhiim noogu tahay munaasabadan aadayna muhiim u tahay dadka soomaaliyeed meel walbay joogaan weliba dadka reer koonfur galbeed oo hadda aan u furayno kaarka inay qaataan aqoonsigan si waxyaalaha aan soo sheegoo dhan ay ugu fududaato marka aada iyo aadaan ugu mahad celinayaa agaasimaha iyo dadkii ka soo shaqeeyey agaasimaha oo koonfur galbeed